maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo odayaalka deegaanka ayaa kulan yo-onis ka kooyeen waana ka qubsoomay xarunta dowlada hoose ee matabaan welibaha ay kulanku hadlaysada hallanku deri shaqaaqooyin ku teeganaya degmada maalamoogi lahdhaafi yoona ujeedka nkuwiin ee kulanku usahay in walisbaaree lanku ogolayna degmada iyo deegaanada hooskoyow ankoreenhana kumid odayaalka dhaqanka iyo ku hadleen sida maamulka degmada aan ka hoolayiin suguurka ammaanka degmada wixii amniga oo amnigana laamaha amniga iyo maamulka degmada ayaa wixii hadda kadib ka dambeeya wixii isbaarooyina iyo wixii shaqaaqooyina u xil saaran cid isbaaro laga aqbalaa iyo cid intay dhigato loogu dul qaadaana ma jirto horumarku wuxuu ku jiraa degmada in maaragta gacmaha la isqabsado in la shaqeeyo inaan maaragta shacabka la dhibaatayn inaan safarka wadooyinka lagu dhibaato inaan qofba uusan meel dhagax dhigan taas waa wadigaynaa dadka shacabka ka digtoonaadaan leenahay maamulku iyo amnigu xilligan wixii ka dambeeya inuu madax bannaan yihiin inay la tacaalaan wax alla wixii amni darra deegaanka keena insha allahu kariim maamulka iyo amniga iyo dadweynaha reer matabaana inay iska garabsa doonaan wixii isku daya inay isbaaro dhigtaan maamulka degmada iyo hay-adaha amniga intaasala tacaalaysa dhibaato dambe iyo borobelan dambe iyo wax isku day ah bisbaarooyin iyo meelo la dhigtay iyo midna ma jirto gacan bira in lagu qabanayaan u sheegaynaa dadka caradu waa nabad waa maamul waa dowladnimo sharaf iyo wanaaggaa dadka deeqa dhanka kale gudoomiyaha degmada matabaan iyo kukumida mas-uuliyiinta gobolka hiiraan iyo weliba si wada jareen ku hadlana muhiimada lakulaayo kulanka gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiye ku-xigeenka degmada xogayaha degmada odayaasha dhaqanka salaadiinta cuqaashii nabadoonada saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan runtii halkaan rabnaa inaan maanta oga hadalno sidii odayaashuba sheegeen maalmahan waxaa ka jira degmada in laga gudbiyey ama laga faafiyey in maaragtay xoogaa ay ka jirto shuqaaqo ama xoogaa ay dhacdo ka jirto dhacdadiina sidai odayaashu sheegeen runtii waxaa laga gaaray xal arinta isbaarooyinka iyo falalka amni darada ah maamulka iyo amnigu iskaashanaya waxay ballan qaadayaan insha allahu tacaala inay gacan buuxda ku qaban doonaan cid walba oo falal amni darro ama isbaarooyin kula kacda degmada iyo deegaanada hoos imaada xeer kasta uu yahay nidaamka dawliga ah in laga midaysan yahay cid kastooo joogtana nagu matasho inaan deegaan kasta iyo degmo kasta aan dowladda federaalka isteedyada gobolka dowladaha hoose wax isbaara inaan la ogolayn isbaaro sharci darro ah gaar ahaan degmadan matabaan lagama ogola dadkeeduna ma ogola nidaamkeeda dawligana ma ogola waxaan rabaa odayaalku siday u qeexeen u sheegeen inaysan wiilashooda raalle uga ahayn una rabin kana ceshaayaan wixii ay celi waayaan ay u fasaxan yihiin amnigu inay iska celiyaan intaasna waxaan leenaha waa kalsooni buuxda degmada matabaan waliba muddooyinkii dembi ku jaree horumare shal duwan iyo oona isku kaalade maamulkiiyo shacabka